aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb duufaantii alaqsa ee qaraxday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore ee labadii kun saddex iyo labaatankii ayaa suhaybow waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan caalamka si gaar ahna gobolka bariga dhexe azamo dhaqaale ayay xiisadan ku sababtay guud ahaan dalalka dunida isku socodkii ee badaha gaar ahaan badacas iyo gacanka cadmeed ayaa hakad ku yimid taa oo ka dambeysay weeraradii maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku qaadayeen maraakiibta reer galbeedka waxaadna la socotaa suhaybow in mandiqadaasi ay tahay mandiqad halbowle u ah ganacsiga caalamka maadaama inta badan ay maraan maraakiibta shixnadaha ah ee lagu qaado naaftada iyo gaaska ee loo dhoofiyo wadamada warshadaha waaweyn leh arrintaa ayaa keentay marka in azamo dhaqaale ay ku sababtana guud ahaan caalamka ee dhanka gobolka markaan usoo noqonno suwaybow dowladihii gobolka ayaa gorodda iskula jira cilaaqaadkii yahuudda iyo dowladaha gobolka ayaanan wanaagsanayn sida turkiga masar lubnaan suuriya iyo iiraan dhammaantood dowladahan waxa ay xiisad kala dhexaysaa maamulka yahuudda dowlad walibana dhinacayay iska haystaan waan gartay cabdi fitaax toban bil oo dagaalaha kadib halkii ay ku dambeeyeen iskudayadii lagu doonayay in wadahadal lagu galo oo lagu joojiyo dagaalka qidaaca haza ka socda lagu joojiyo dagaalka qidaaca haza ka socda islamarkaana dhinacyadu ay maxaabiis isku dhaafsadaan waad mahadsan tahay suhayb mar kale wadahadalada muqaawamada filistiiniyiinta iyo yahuudda marar badan ayaa la isku dayay in laysku soo dhoweeyo oo wax la isku fahmo inta badanna waa lagu kala tegayey marka laga reebo heshiisyo gaagaaban oo qaar ka mid ah maxaabiista gaar ahaan dadka liita la isku widaarsaday wadahadalada bishan aynu ku guda jirno ee agosto ayay dib u bilowdeen toddobaadkii hore waxay dhinacyadu isku arkeen magaalada dowxa ee caasimadda wadanka qatar guddiga dhexdhexaadinta ah oo ka kooban masar qatar iyo maraykanka waxa ay soo jeediyeen in dhinacyadu ay dhaqan geliyaan islana gartaan soo jeedintii madaxweynaha maraykanka ee dhanka muqaawamada filistiiniyiintu siday horeyba u sheegeen waa ay aqbaleen arrinkan laakiin suwaybow dhanka yahuudda ayaa arrintaasi ka soo horjeestay islamarkaana gebi ahaan ballaalay soo jeedintii maraykanka islamarkaana la yimid shuruudo cusub oo ay doonayeen inay ku khasbaan muqaawamada filistiiniyiinta sidaana wadahadalka lagu soo gebagabeeyo heshiis maxaabiis iswidaarsi ahna lagu gaaro laakiin ugu dambeyntii heshiiskii waa lagu kala tegey waa laysku fahmi waayey muqaawamaduna waa ay diideen in soo jeedin hadda cusub oo yahuuddu ay keeneen lagu heshiiyo tii maraykankana meesha ay ka baxdo waan gartay cabdi fitaax sida ku xusneyd gebagabada war-saxaafadeedkii soo baxay maalinkii jimcaha waxaa lagu ballamay in toddobaadkan alqaahira la isugu yimaado bal halkii wax ku dambeeyey waa laysugu tegay suwaybow magaalada kaahira ee caasimada wadanka masar dhinacyadii markii ay fadhiisteen yahuuddu warkooda waa ay caddaysteen waxayna dhaheen wax aan dagaal joojinayno haba yaraatee ma jirto ciidankeenuna kaza meel ay u dhaafayaan ma jirto oo kama baxayaan marka marka ay sidaa yiraahdeen dhinacii ka socday yahuudda oo iyaguna cadaadis uga imaanayay dhanka xukuumadda uu hogaamiyo benyamin netanyahu arrintii waa lagu kala tegey wafdigii ee yahuudda ka socdayna waxa ay ku laabteen magaalada tal abiib shalay waxa ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha yahuudda oo ay la fadhiisteen waxayna ka wada hadleen wixii toddobaadyadan ay kusoo maqnaayeen iyo xaalka sida uu yahay waxay sheegeen guddigan in haddii la doonayo in wadahadalladan ee laga miro dhaliyo yahuuddu inay dabacsanaan ay muujiyaan oo ay tanaasulaan oo ay ka tanaasulaan qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha la isku mari laayahay haddii aan sidaa la yeelin guddiga yahuuddu waxay sheegeen in wadahadallo dambe oo la isugu imaanayaba aanay jiri doonin oo arrintu ay noqon doonto in qori caaradii lagu wada hadlo intaa kadib suhaybow waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah qoysaska ehladooda lagu haysto kaza waxa ay sheegeen in maamulka yahuudda uu gacan bidixaynayo sidii loo soo dayn lahaa dadkooda oo tan iyo toddobadii oktoobar gacanta ugu jira muqaawamada filistiiniyiinta shalayna suwebow magaalada khan yunis ee jiidda kaza waxay yahuuddu ka soo saareen meydadka lix ka mid ah maxaabiistii ay muqaawamadu horey u haysteen kuwaas oo gacanta lagu dhigay toddobadii oktoobar ee sanadkii hore ilaa iyo haddana suheybow macadda ee qaabka ay maxaabiistan ay u dhinteen lama oga in ay ku dhinteen duqeymihii yahuuddu ay sida arxandarrada ah ay uga geysanayeen magaaladaasi sidoo kale lama oga in ay u dhinteen gaajo ay meesha kala kulmeen maadaama magaaladaas ay tahay mid mar hore laga kala guuray sidoo kale yahuuddu ilaa iyo hadda iyagu ma aanay caddayn sababta ay dadkani u dhinteen muqaawamaduna ilaa iyo hadda iyagu kamaba aysan hadlin lixdan meyd ee yahuuddu ay sheegeen inay soo heleen maalintii shalay dhankiisa ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu shalay suhebo waxa uu jeediyey khudbad dheer waxa uu sheegay inuusan rajo badan ka qabin laftiisu in wadahadalladan ee lagu guuleysto xabad joojin rasmi ahna ee looga gaaro colaadda hadda ka socota jiidda khaza wargeyska iyo diicodda xaranood oo ka soo baxa deegaanada yahuudda xoogga ku haysato waxa uu daabacay in benyamin netanyahu uu isniintii magaalada barakeysan ee qudus uu kula kulmay ee wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antonio blinkin oo toddobaadkan booqasho ku maraya gobolka bariga dhexe ee wargeysku waxa uu sheegay in netanyahu uu mowqifkiisa u caddeeyey maraykanka uuna ku wargeliyey wasiirka arrimaha dibadda in yahuuddu aysan joogsanaynin ilaa ay ka takhalusto muqaawamada askariga ugu dambeeyana ilaa ay ka dilayaan ay dagaalka sii wadayaan ka sokana aysan doonaynin wadahadal iyo xabad joojin gabagabadii wadahadalkii u dhexeeyey ee yahuudda iyo maraykanka ee ka dhacay qudus ee antony blinkin waxa uu sheegay in yahuuddu ay diyaar leeyihiin suhebow in lasoo gebagabeeyo ee colaadda ee khaza ee cidda dhibaatada wadda ee la mari la-yahayna ay tahay muqaawamada filistiiniyiinta arrintaas ee muqaawamada filistiiniyiintu waa ay ka hadleen waxba kama jiraan ayayna ku tilmaameen waxayna sheegeen in maraykanka uu marin habaabinayo raayo caamka islamarkaana uusan doonaynin in yahuudda ay cadaadiyaan islamarkaana ay ku qasbaan heshiiskii hore ee uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden cabdi fataax haddii aan kaa dhex galo dabcan kooxaha muqaawamada filistiin waxay sidoo kale sheegeen in wadahadalladan oo daba dheeraada maraykanka uu doonayo in waqti dheeraad ah uu ugu sii daro maamulka gumeystaha yahuudda si uu dagaalku sii socdo waxaa sidoo kale suhebow la leeyahay sababta mowqifka yahuudda uu isku bedelayba waxa ay tahay markii gobolka uu soo galay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka waxaa laleeyahay waxyaabaha hadda ra'san calaa caqib ka dhigay wadahadallada waa fargelinta maraykanka cidda rasmiga ah ee go-aanka kama dambeyska ka gaari karta dagaalka khaza waxaa laleeyahay waa maraykanka muqaawamada filistiiniyiintu waxay sheegeen in haddii hadda la raaco waxa uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha yahuudda ee ah shuruudaha waxay ka dhigan tahay ay yidhaahdeen inqilaab lagu samaynayo wixii la gaaray bishii julay ee lasoo dhaafay taas oo ku dhisnayd soo jeedintii biden mid ka mid ah hogaamiyaasha muqaawamada filistiiniyiinta oo lagu magacaabo usaama xamdan oo isniintii isna warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in washington ay ku guuldaraysatay in netanyahu ay ku qasabto inuu aqbalo soo jeedintii hore ee biden waxa uu ninkan waxa lala yaaba ku tilmaamay swebow sida maraykanka uu u doonayo inay muqaawamada filistiiniyiintu aqbalaan soo jeedintan cusub ee yahuudda iyadoo yahuudduna ay diidan tahay heshiiskii hore uu u soo bandhigay maraykanka waan gartay cabdi fataax dabcan netanyahu waa uu diiday iskuday kasta oo lagu doonayo in dagaalka khaza lagu soo afjaro falanqayaashu waxa ay sheegayaan in ninkan uu doonayo in dagaalka uu kusii baahiyo guud ahaanba mandiqada loo bixiya bariga dhexe waan aragnaa waxa ka socda lubnaan dabcan wuxuu uu ka geystay howlgalle ikhtiyaal ah uu ku dilay saraakiishii ugu sarreysay ururka xisbullah sidoo kale ciidamada yahuudda howlgal dhulka ah iyo maaldhowtadu waxa ay ka fuliyeen koonfurta lubnaan sidoo kale iiraan howlgal ayay ka fuliyeen oo waxa ay ku dileen ismaaciil haniya dahraanna waa ay dhaaranaysaa sidoo kale yeman ayay gaarsiiyeen duqeymahooda oo waa lala socdaa wixii ka dhacay dekadda alxudeyda markaan usoo laabano dhinacan masar waxa ay soo galeen mandiqada loo yaqaano filadelfiya oo ay xukuumadda qaahire aaminsan tahay in ay qayb ka tahay amnigeeda qaranka sidoo kale macabarkii rafax ay gacanta ku hayaan oo waxa ay diidan yihiin in gebiahaanba ay ka baxaan arrimahaas oo dhammi markii la isku soo duubo bal halkii ayay wax ku socdaan netanyahuna halkii ayuu wax ku wadaa waxay wax ku socdaan suhibow in yahuuddu ay doonayso inay hadda ay dhabaha u xaarto waxaa la yidhaahdo israa'iil alkubra oo ah yahuudda yahuuddi weyneed oo ku fadhida dhulka ugu ballaaran mandiqada loogu yaray bariga dhexe kasoo bilaabanaysa min ciraaq ilaa iyo sacuudiga urdun masar oo saynaa ah suuriya iyo lubnaan ilaa iyo filistiin sida ay yahuuddu doonayaan
waa mashruuca loo yaqaano alisraaiil israa'iil kubraa netanyahu khudbadiisa haddii aan ku laabano suhibow waxa uu ku adkaystay in ciidamada yuhuudda aysan ka bixi doonin aag xuduudeedka loo yaqaano valadelfiya oo ah shariid yar oo u dhexeeya ee masar iyo khaza halkaasoo ciidamada yuhuuddu ay la wareegeen dabayaaqadii bishii mey ee lasoo dhaafay ee hadalka netanyahuna sidaan hore u sheegnay baa waxa uu yimid saacada un kadib markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antonio blinkin oo booqasho ku maraya ee gobolka bariga dhexe haddana ku sugan ee magaalada dawxa ee caasimadda waddanka qatar horeyna u soo maray magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar benyamin netanyahu waxa uu intaa ku daray soybow in marnaba ciidankooda aysan ka bixi doonin khadka cidhiidhiga ah ee valadelfiya si kasta oo ay ula kulmayaan ayuu yidhi cadaadis daran oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan oo caalamka ah